waxaan soo jeedinayaa oo musharaxiinta iyo dadka kale oo ciidamada ah intaba u sheegaya magaalada hadda dad badan oo musharaxiina baa ku sugan nin walbana ilaalu wata waxaan ka codsanayaa musharaxiinta inay ilaaladooda xadadaan oo ninku si dhow ula socdo ilaalada la socota oo xilliga shaqada iyo goobta uu ninka mas-uulka ay ku sugan yahay ay ku sugnaadaan qofkii isagoo qori wata uusan magaaladii wareegin isagoo dhar carabiya ka soo gashada qori wata uusan magaaladii aadin dadku hadda dhalinyaro yareer bay u badan yihiin wax walbaa ka bilaabmi kara haddii magaalada n n n ninku isagoo qori sita aw soo aado